markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa sacadiye siyaad oo ah guddoomiyaha machadka hana ee fadhigiisuu yahay magaalada muqdisho oo hadda ku sugan magaalada nairobi kusoo dhowo marka hore barnaamijka sacadiyo waa mahadsan tahay ridwan walaalo waa dhowahay
waayahay aan su-aalaan kaa weydiin doonaa waxyaabaha aad qabataan laakiin aan muddo aan fogeyn waxaad magaalada muqdisho ka bilowdeen waxa loo yaqaana shaqo abuur oo aad ugu tala gasheen dhallinyarada inta badan aan xilligan heli karin shaqooyinka marka haddii aad soo koobto waa maxay waxyaabaha idinku kallifay in xilligan dhallinyarada aan shaqada heli karin aad isku daydaan sidii ay shaqo ku heli lahaayeen
runtii waxaan aragnay caqabadooyin badan oo dhinaca xirfadaha gacmaha ah qofka markuu shaqada helayo waxaa ka horeyso muu haystaa xirfado gacmeed aqoonti muu leeyahay sidaad loo socotid waddanka jaamacado badan ayaa ka furan laakiin way ku yar yihiin macadiyada sida hano academy oo kaleetood magaalada khaasatan dhalinyarada ma fahansano muhiimiyadda ay leedahay tvet programs xirfadaha gacmaha oo loo yaqaano vocational technical and vocational education xirfadahaas oo kaleetood iyo baahida waddanka loo qabo dhinaca shaqa abuurka ayaa nagu kaliftay in aan suubino sanadkii saddexaad ayaan wadnaa hadda oo noo dhammaystirmay muqdisho job fair ayaan u bixinay oo aan run ahaantii rabnaana inaan meelo kale aan ka suubino hadduu alla idmo marka waxaa nagu kalifaya waxay tahay baahidii ay badneed waa gartay saddex sanaad soo wadeen sida aad sheegtay ilaa iyo hadda yaa ka faa'iidaystay marka laga hadlayo tirada iyo xirfadaha kala duwan ee dadku ay shaqo ku heleen gaar ahaan dhalinyarada
dhalinyaro badan aa runtii ka faa'iidaysteen ayagoo ka barteen maxaa la dhahaa kambaniyo oo shaqada geynayaan kambaniyo run ahaantii baahi badan uu qaba dhalinyaro inay qaataan iyo iyagoo ka heleen maxaa la dhahaa advice like maxaa la tala talo talo iyo tusaalaba ay ka heleen dadka khubarada ahaayeen oo meesha nagala soo qayb galeen waa gartay marka waxaad samaysaan ama aada abuurtaan inaad ku xirtaan sharikadaha iyo hay-adaha doonaya inay dad shaqaalaysiiyaan
hahe iyo waxaa kaleetood aan keennaa dowladda federaalka oo kaleetod wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka dhalinyarada iyo maamulka gobolka banaadir oo nagala soo qayb galeen run ahaantii iyadoo la weydiinayo maxaad qorshe u haysiin dhalinyarada khaasatan dhinaca shaqa abuurka ah marka waxay soomaalida hore u dhahdaa canjarada siday u kala koreysaa loo kala qaadaay waxaa marka hore laga bilaabaa you know qorshooyinka waxaa lagu xijiyaa baahida waddanka u qabo qeybaha oo waddanka baahida u qabo hadday engineering tahay hadday science tahay hadday technology tahay waxyaabahaasoo dhan ayaa run ahaantii looga hadlaa waayahay sacadiya waa mahadsan tahay intaanan u gudbin macadkaaga ama macadkiina iyo waxyaabaha aad qabataan shaqa abuurkan yaa ka faa'iidaysta ma ragga oo keliya ma dumarka oo keliya mise way isku dhex jiraan
run ahaantii way isku dhex jiraan lowman gabdhaha aan xooga aan saarno because sidaad la socotidba gabar baan ahay xoogahay waxaad u malaysaa culeysna inuu haysto gabdhaha dhinaca shaqa abuurka iyo shaqa geynta dhinaca xirfadaha way ku liitaan dhinaca shaqa geyn taanka oo shaqa abuurkana aad iyo aad ayay run ahaantii ugu liitaan meel kasta aad tagtid wasaarad kasta aad tagtid combany kasta aad u tagtid waxaa ku badan ragga markii la sheekeynayana waxaa laleeyahay haweenka ayaa badan waayahay aan ka gudubna marka arrimahaas iyo shaqa abuurka aad wadeen su-aalaha inta badan dadku ay isweydiinayaan waxaa ka mid ah ilaa labadii kun iyo afar iyo tobankii ayaad soo waday machadkan hana waxaad sheegtay inuu ka duwan yahay marka la eego jaamacadaha oo siyaabo kale aad u shaqaysaan sideedda sano ee aad soo shaqaynaysay maxaad qabatay ayaad is leedahay
run ahaantii macadka waxa ka faa'iidaystay ilaa iyo laba labaatan iyo saddex kun iyo shan boqol oo qofood ay iskugu jiraan shaqaalo doolo shaqaalo kambaniyaasha brivatyada u shaqeeyaan kuwa hay-adaha n g o-yada u shaqeeyaan dhalinyaro haween barakacyaal oo i d b-yada loo yaqaano qaxootiga dib loogu soo celsho waddanka oo hay-adaha u n ta sida iom-ta iyo u n h c r ta iyo u n d b unido hay-adahaas oo dhan ayaan la shaqaynaa marka run ahaantii dad mas-uuliyiin dowladeed ilaa iyo dad ma arkin oo xirfadahooda liita ayaan runtii macadka ka faa'iidaystay waa gartay marka markii hore waxaa loo aasaasay macadka muxuu ahaa
waxaa loo aasaasay in aqoon kororsi dadka professionaalka ah oo aqoonta leh meel ay aqoontooda ku kororsadaan waayo jaamacad waa afar sano saddex sano shan sano iyo wixii ka badan depends like hadaad rabtid bachelor or masters iyo b h d ba marka gaabka jira waddanka ayaa wuxuu ahaa inaynan dadkii waxbartay oo professionaalka ahaa aqoontoodii meel ay kusii siyaadsadaan waddanka muuna jirin soo annagaa abuurnay iyo xirfadaha gacmaha iyo shaqo abuur saddexdaas qaybood ayaan ku bilownay dabadeed waxaan ku darnay research and consultancy department waxaan kaloo ku darnay somali cultural heritage oo aan run ahaantii aad aan ugu xoojinay somali literacy iyo numeracyga qoraalka soomaaliga iyo akhriskiisa iyo alaabadaha hiddaha iyo dhaqanka ayaa macadka laga soo saaraa oo dadka lagu tababaraa oo ayagana ay xirfadahaas markay bartaan ay dukaaman iyo meelo ay ay sii iibiyaan alaabadaha ay gacmahooda ku suubiyaan waxaa kaloo macadka labada kun iyo lix iyo tobanka aan ku saa'iidinay online learning platform oo elearning oo berigaas waxaan dhihi jirnay distant learning haddana waa sii fidinay oo elearning x ayaan u bixinay waxaan kaloo suubinaa stem oo loo yaqaano science technology engineering iyo mathematics oo aan ku suubino through somali stem society waa gartay haddii aad sii sharaxda stem waa maxay waxaad qabanaysaan markaa
stem waxaan qabanaa run ahaantii science-ka sida biology chemistry physicska iyo technologyga iyo engineering iyo mathematics sidaad ula socotid waddanka ma jiraan shaybaar oo waxaan ka wadaa laboratoryga oo loogu talagalay dugsiyada sare iyo heer jaamacadeen waalatigoodana ma weyno marka waxaan la imaanay idea unique ah oo run ahaantii sababtoo ah waddanka awood uma lahan iskuol kasta oo sare dugsiska sare oo kasta inuu subsado laboratory oo alaabadihiisa iyo qalabaadkiisa uu dhan yahay so marka waxaan keenay mobile stem lab oo iskuulaadkii uu tegayo oo qalabkii dhalinyarada uu u geynayo marka waa shaybaar guurguuraya oo gaari aad aad u adeegsanaysaan
hahey oo dhalinyaradana ay ku baranayaan waxyaabo run ahaantii aad uga baahnaayeen software or mechanic engineering waxaay barteen oo kale three d printing oo kaleto hadda covidkii beriguu dhacaayay bilowgiisii ayay barteen sida loo isticmaalo three d printing waxay soo saareen face maskiga oo dhakhaatiirta qalinka ay xirtaan oo laga arkaayo wejigoo dhan ayuu daboolayaa designkii ay keeneen alaabtii bay soo ay suubiyeen marka waxyaabahaas iyo waxyaabo kaleetodoo production weyn oo ay sida warshadaynta oo kaleetood waddanka waxaa ka maqan warshadayn marka warshadii weyn intii qofka uu ku fikiri lahaa waxaa fiican marka ugu horeyso iyadoo yar inuu design garayn karo oo iyadoo yar productionkii iyo processingkii iyo waxyaabihii ay step by step ay u mari lahaayeen ee dhan ayaa la barayaa dhalinyarada waa yahay sacdi aad baa umahadsan tahay ugu dambeyn yaa gacan idi siiya yaa idi taageera marka waxyaabahan kala duwan ee aad ii sheegtay ee tababarada isugu jira xirfadaha isugu jira isugu jira mararka qaarkood waxbarashada ama shaqo abuurka yaa idin caawiya oo gacan idi siiya hadda shaqooyinka hadda no aan gacanta ku hayno waxaa naga kaabaan hay-adda u s aid waxaa jirto barnaamij la dhaho bar amba baro teach or learn haddii af ingiriisiga aan u bedelo barnaamijkaas waxaa loogu talagalay ilaa iyo boqol kun oo arday soomaaliyeed oo fursad u heli waayeen waxbarashada ama weligoodba iskuol aana tegin ama waxbarashadii wadi waayeen dhaqaalo la-aan daraaddeed inay iskuol kusoo laabtaan da-dooda ay iskugu dhexayso sagaal sano ilaa iyo lix iyo toban sano barnaamijkaas run ahaantii dhalinyaro badan caruur dhalinyaro badan ayaa ka faa'iidaysato macalimiin badan baan tababarnay shaqa abuur loo suubiyey percentageka gabdhahana aad bay u badan yihiin waxay ku dhow yihiin boqolkiiba afartan toddoba soddon iyo toddoba point seven gabdhood adiga soddon iyo sideed ba iska dheh ay oo meelihii hadda hirshabeel oo kaletood gabdhaha macalimiinta ee aad bay ugu yaraayeen laakiin maanta alxamdulilah barnaamijkan u s aid ka taabagelisay dhalinyaro badan oo gabdho ah ayaa run ahaantii shaqo ka helay waxbarashana ka helay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga doctor sacadiyo aad ayaa umahadsan tahay ridwan thank you intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay doctor sacadiya siyaad oo ah guddoomiyaha machadka hana ee fadhigiisuu yahay magaalada muqdisho intaaynu mar kale kulmi doonna hadduu eebbaha wadda lihiidmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo